haatanna kusoo dhowaada barnaamijkeen martida mikrofoonka waxaa magaalada london noogu soo diyaariyey wariyahayaga ridwaan xaaji cabdiweli
toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku waraysanayaa dotor cabdilqaadir cabdiraxmaan aadan oo ah aasaasaha hay-adda amin ambulances kuna sugan magaalada tan london kusoo dhowow dotor cabdiqaadir stuudia v o eda ee london aad baad u mahadsanta ridwan adigay shaqaalaha v o eda aad baan kaga mahad celinayaa wakhtigiina qaaliga ah
saddex iyo toban sano ka hor ayaad aas-aasteen dabcan aasaasaha amin ambulancesna waa tahay maxaa idinku dhaliyey sidee fikraddan ku dhalatay bismillahi raxmaan iraxiim runtii markii aan arrintan samaynaynay wakhti waxaa loogu baahi badan yahay ambulance maxaa yeele dadka qofkii dhinta iyo qofka dhaawacma hooyada uurka leh qofka xanuunsan qof kasta waxaa lagu qaadi jiray gaari gacan marka waxaan dareemayey inay ahayd waxa kaliya oon qaban karay inay ahayd ambulance inaan sameeyo marka taa ayaa waxay nagu dhalisay yacni maadaama qofkii dhaawac ah isbitaalka loo waday oo dhex kusii dhimanayo anigana waxa ugu weyn ay ahayd human lifeka nolosha qofka bini aadanka ah ay ahayd waxa ugu weyn ayaan go-aansaday inaan sameeya ambulance wax kasta ay ku qaadatee
waa gartay marka saddex iyo toban sana hadda laga joogaa oo adeegan uu ka shaqaynaya magaalada muqdisho marka la eega gaadiidka aad ku howlgashaan imisuu dhan yahay gaadiidkan waxaan ka soo bilownay zero ebir iyadoon ambulance dhan aysan jirin maanta alxamdulilah waxaan haysanaa labaatan ambulance ayaan haysanaa oo qaar kaleetana ay yani ay out of use ay noqdeen ay duqoobeen laakiin hadda waxaa shaqeeya oo diyaar ka ah waa labaatan ambulance oo ah shaqaalaha imisay dhan yihiin markaa ka howlgala arrimaha gurmadka iyo gargaarka shaqaalaha inkastoysan ahayn nambarkii la rabay labaatan ambulance inay ku filaato hadda waxaa isku celcelis aan ku joognaa soddon iyo qof soddon iyo shan qof oo shaqaale ah oo iskugu jira yani darawalkii iyo nersinkii ama baramediga dheh ama xirfadla caafimaad kuwa jooga telefoonka qabanaya receptionka jooga waardiyaha yacni waa soddon iyo shan qof laakiin ma ahan macnaheedu inay ku filan yihiin laakiin tabar ayaana dhigta meeshaas waayahay marka la eego gaadiidka iyo dadka idiin shaqeeya intaba dee ma sahlana waxay u baahan yihiin kharash iyo dhaqaale ay ku howlgalaan xaaladda soomaaliyana waa la soconnaa xilligan marka seed ku maaraysaan in shaqadan ay sii socoto yaa idin caawiya yaad inta badan ka heshaan gargaar ama taageero dhinaca dhaqaalaha ah ridwaan runtii waa su-aal saxa weeye gaadiidkan markaan bilaabeynay waxaan ku bilaabartay aniga makow sayfatigeyga ayaan geliyey wax alla waxaan lacageystay marka xigana waxaan geliyey dadka ganacsatada iyo dhalinyarata iyo shaqa yani dadka ardayda ah ayaa waxaan weydiisan jiray hal doolar bishii inay bixiyaan si qof loo badbaadiyo marka taas waxay keentay in wixii anigana aan ilaalsho oo laba wal xaato ayaan isleeyahay hadda horumarkan way keeneen shaqadii oo aan jacayl badan u qabo iyo anigoo ka ilaalishayey wax corruption inay soo galaan oo shilin ama hal doolar oo soo galay oo lagu bixiyey amin ambulance inaan wax kale loo isticmaalin marka had ilaa haddana waxaan samaynaa ardayda jaamacadahan kaashanaa iyo macalimiinta iskuulaadka hal doolar bishii inay bixiyaan dadku ardaydu si adeega loogu hormariyo marka isku celcelis hadda waxa aan helnaa ama shaqaalaha aan ku dabarin ama shidaalka lagu dabarayo waa arintaas cid kale oo idi taageerta ma lahaad leedahay miya doctor cabdiqaadir runtii waxaan jeclana u mahad celisho hormuud telecom oo hadda yani laba kun iyo eighteenkii hadda sanadka hadda naga dhammaaday oo hay-adda ku sigata inay xiranto dhaqaal la-aan awgeed lacagihii deyntahayd naga bixisay aadaan rabta uga mahad celinayaa dhinaca kaleeto way jiraan dad shakhsiyaada oo yani raba aan rabin magacood in la sheego waxaan kaloo raba inaa aada uga mahad celisho laba qof oo wadankan jooga gabar lidaa nadiifa maxamed iyo cabdi cadow oo fundraising noo sameeyey twenty eighteenkii oo lacag fiican ilaa afartan kunoo dollar aruushay waxay taasuna gelisay marka in haddana aan shaqadii si fiican usii laba jibaarno
waayahay waxaan rajaynayaa dabcan inaad heshaan cid idi taageerta marka la ega xaaladda hadda dalku uu ku sugan yahay waa xaalad aada u dhib badan laakiin su-aal kale haddii aan ku weydiiyo dowladda soomaaliya oo kale hadda ma la hadasheen oo ma ka codsateen inay laftirkooda gacan ka geystaan dhinaca dhaqaalaha xaqiiqatan ridwan horta madaxweyneyaashii wadankan soo maray laga soo bilaabay madaxweyne cabdulaahi yuusuf allahu naxariisto ilaa madaxweyneha hadda jooga madaxweyne ayna u tegin malahan oo ayna la fadhiisan waxaa intaa dheer gudoomiyey goboladii soo mariyey magaalada muqdisho mayorskii soo marayey in aynan la fadhiisan ma jirin marka laga reebo taabit intaasna waxaynu kala hadlaynay in adeegan ay gacan siiyaan yani waxyaalaha ay qaban kareen waxaa ka mid a in adeegan maanta uusan lahayn space ama meel lagu xanaanaya baabuurtan inuusan lahayn meel shaqaalaha lagu tababaro ama shifta lagu galo waynu weydiisanayna intaas markaan ogaanay yani inaysan rajadu dhoweyn waxaan soo gaarnay inaan toban liitaroo shidaal inaan weydiisano bardhay maalintii toban liitaroo shidaala welina kama ina helin laakiin waxaan isleeyahay dabcan fakerkeeda lagu jiraa isleeyahay si loo taakuray lahay adeegikan
waa gartay haddii aan su-aal kale ku weydiiyo dadku waxay ku xasuustaan inta badan qaraxyada iyo dhaawacyada maaragtay inta badan inaad gurmad u fidisaan marka qarax uu dhaco ama allahu naxariistee dadka dhinta aada isbitaalada geysaan maxaa kaloo ay qabataa amin ambulances
amin ambulance runtii waxay la mid tahay ambulansiyooyinka adduunka ka jiro oo kaleeto waxaan ka jawaabnaa kool kasta afar labaatanka saac toddobada maalmood waxaan u jawaabnaa yani amaan adeegsiinaa haweenka uurka leh markay foosho qabato oo xil adag habeenkii ama ahaato ama maalinha ahaato isbitaalkaan geynaa ilmaha xanuunsanaya dadka jirooyinka waaweyn qaba sida hybertensionka iyo diabetika waxaan geynaa kuwa dhintay lafskooda qubuurtaan geynaa yacni nuuc kastoo adeeg ambalaas ay qabato ayaan dadka u qabanaa weliba si tabaruc ah lacag la-aan ah yacni qof kastaba uu ku heli karo inuu soo waco telefoonkaina tribalynka ah ama saddex sagaalaad ah sagaal sagaal sagaal qofku hadduu soo waco wuxuu helayaa adeega caafimaad ee ambalaas ay qaban karto
caqabadaha ugu waaweyn ee maskaxdaada hadda ku jira ama aada xusuusan karto intii aad shaqaynayseen maxaa ka mid ah gaar ahaan marka laga hadlayo qaraxyada dhaca ee dadka faraha badan mararka qaar ay ku dhintaan iyo baaxadiinnii oo aad moodid inay yar tahay oo aanay dabooli karaynin mararka qaarkood haddii musiibo xoog badan ay dhacdo
runtii horta caqabadu way fara badan yihiin caqabado ha ahaadaan kuwa dhinaca amniga ama securitiga ha ahaadaan caqabado ha ahaadaan xagga dhaqaalaha ah waxay shay kasta oo socdo dhaqaalay u baahan yahay caqabada ah xagga yani moralka ummadda yani ama dowladda aan idhaahdo ama yani gacantii laga rabay dowladeed ama ganacsato ama dad mujtamac ahaan lama helin maxaa yeelay adeegan annaga riyada ama waxaan maskaxdeena ka guuxaya waxay tahay inaan gaarno gobol degmo iyo tuulo ma doonayn inaan xamar kaliya aan ku dhex wareegeysano marka si loo gaaro waa in adeegan laga wada qayb qaataa oo yani qof kasta oo anaga yani hadda magaalada london oo kale dadka jooga soomaalida hadday bixiyaan one bound hal bound waa wax ay shaah ku cabaan maalin kasta ama wax kale uga baxdo waxaan adeegan gaarsiin karnaa gobol degmo iyo tuulo meel kastoo ka mid a marka caqabada ugu weyn waxa weeye dadkii waan fahamsanayn shaqada loo hayo taageerada dowladeed ee la rabay ee aan la helin waa labada caqabadoo isleeya haddii labadaas caqabadood la wareejiyo waa wax weyna qabsoomi kara waayahay muddooyinkii ugu dambeeyey ama labadii toddobaad ee ugu dambeeyey london ayaad ku sugneedeen adiga iyo qaar kale oo ka tirsan mas-uuliyiinta hay-adda amin ambulances jaaliyadda soomaalida ma la kulanteen oo ma weydiisateen laftirkooda inay gacan idi siiyaan runtii horta meeshan waxaana keenay oo ugu weyn hadda waxay ahayd laba walxaato waxaan horta ku guuleysanay waxa loo yaqaano somaali international award abaalmarinta noocaas ayaan ku guuleysanay dadkii community contribution number one ka gala ayaan noqonay lamber laba waxaan kaleeto la hadalno fursad u helnay jaaliyadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan gobolada tagnay lasteraan tagnay birmingham tagnay londonaan joognaa yacni intaas waxaan ogaanay dadku inaysan helin information sax ah oo ku filan inaysan helin amaysan hore u haysan waxay noo muujiyeen runtii dadka marka dad aada u qalbi fiican oo doonaya adeeg inay ka qayb qaataan hadda waxay leeyihin akoon noo samey si akoonkaas aan lacagta ugu shubno haddaan hal bawn bixinayna haddaan shan bawn bixinaynaba si aan lacagta u bixinno waayahay su-aal kale haddii aan ku weydiiyo maalmahan waxaa jiray warar la isla dhex marayay oo sheegaya in dowladda soomaaliya ay shaqada idinka joojisay ama ay qorsheynaysaa inay joojiso arrimahaas maxaa ka jira
runta horta hadalxaynta noocaasa way jirtay laakiin waxaan isleeyahay waxay ahayd isfaham daro micnaha waxaan isleeyahay waxaa loo baahnay sideen wada shaqaynaa iyo sidee shaqada loo hagaajiyaa un bay ahayd laakiin waana la xaliyo hadda annaga shaqadiina way socotaa waxaan aaminsanay inay socod doonto oo shaqadan ay tahay shaqo shariif ah oo qof walba u baahan yahay hawsha yacni xaqiiqo waxaa ah yacni maalidowta waxaan la yaabanay nin ayaan ku kulannay meel diyaaradda dhexdeeda ku kulannay waa isbaranay ninka wuxuu ii sheegay markaan isu sheegay inuu inaan naftiisa inaan badbaadinay wuxuu yiri qarax ka dhacay central hotel ayaan ku dhaacumay waxay noqotay haddaan aamin ambulance heli lahayn meeshaan ku dhiman lahay marka waxay kutusinaysaa adeegan adeeg muhiim ummadda u ah inuu yahay ama qarax ha ahaato ama xanuun kale ha ahaato ama si kale ha ahaatee marka adeegan adeeg la joojin karo ama u baahan in la joojiyo inuusan ahayn laakiin wuxuu u baahan yahay in intaan ka badan la sameeyo waayahay ugu dambeyn maxaa idii qorshaysan mustaqbalka muxuu yahay qorshihiina hadda
xaqiiqatan waxyaalo badana horta maskaxdeena ka guuxaya annaga waxaan rabnaa ummadeenna in aysan u baahan gaarigacan inaan lagu qaado warkaasoo hadda wuu soo xirmay gaarigacan dambe inaan la isticmaalin waxaan rabnaa adeega inaan gaarsiino degmo tuulo gobol degmo iyo tuulo xaqiiqatan waxaa dadka markaad joogto magaalooyinka waaweyn sida muqdisho oo kale iyo hargeysa iyo gaalkaca iyo kismaayo alternative badan heli kartaa oo baabuur taxiaad helaysaa basaad heli kartaa baabuur saaxiibkaa isticmaali kartaa waxaan tagnay tuulooyin aan assessment ka soo samaynay ee la leeyahay waxaan aragnaa usbuucii ama labadii usbuuc hal maalin baabuur aragnaa hooyada meeshaad ku foolatahay goormay helaysaa yani adeeg caafimaad ay heli kartaa haddiiba laba usbuuc haddiiba heli kartaba ayba aragtaba ama ay kariisa kartaba marka waxaan rabnaa dadkaas waa dadkaan rabna inaan gaarino waayo soomaaliya waxaa lagu tilmaamaa meesha ugu daran yani ugu dhibaatada badan hooyo uur leh ama ugu badan child mortalityga ama ama hooyada ay ku dhimato wax kalena ma waxay u dhimanaysa lacag la-aan ma aha dad la-aan ma aha cimila xume ma ahan waa inaysan helin adeegii ambulance oo qaadi lahay oo gey lahay isbitaalka maxaa yeelay isbitaalku inta guuro uma tago qofka qofkaa yimaada marka qofku waa inuu helaa wuxuu ku tegi lahaa isbitaalka marka waxaan rabnaa yani arrinkaas waa waxa aynu u soconno inaan meel kasta ambulance laga helo
toddobaadkan dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku waraysanayay doctor cabdilqaadir cabdiraxmaan aadan oo ah aas-aasaha hay-adda aamin ambulances inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaaji oo idinla nabadgeliyo
intaas ayaan ku dhaafaynaa barnaamijkii martida mikrofonka waxaana la socodsiinaya wariyaha v o eda ee london